wararka ka imanaya magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in iska horimaad uu ka dhacay duleedka magaaladaasi oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen inkastoo aanay wararku ilaa iyo hadda si dhaba u caddaynin khasaaraha dhabta ee halkaasi ka dhacay haddana waxaa lala xidhiidhinayaa inay daba socoto shaqaaqooyin hore magaaladaasi uga dhacay taasi oo keentay in xilka laga qaado maamulka degmada goordhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee soomaaliya jaamac maxamed axmed jaamac oday oo isagu magaalada muqdisho ku sugan kadib markii uu ka soo laabtay magaalada marka oo maamul cusub u soo magacaabay ugu horreyn waxaan weydiiyey waxaa keenay in maamulkii hore xilka laga qaado iyo waxa uu kala socdo shaqaaqooyinka ka dhacay deegaanka saaray horta marka hore wasaaradda wasiirkii uu maqan yahay isaga ayaa ii imay aniga iyo qolada aan soo maqaaday iyo xildhibaanduulaha ciidanka xoda dalka soomaaliya niman jalanaa baa iska ahnay markii aanu tagnay baa dadkii odayaashii baanu soo urur maamulkii gobolka waa wareysanay kii degmada waa wareysanay odayaashii guud ee isku jira waa wareysanay si aan xog daba u helay laba jeerba tira iska horimaad baa ka dhacay odayaashu dhamaan waxay isku raaceen war anagu isuma hayno beel ahaane meesha tan maamulkaas ukaayo dilay maamulkiina qaybay taargadereeyeen oo ay iyagoo dambiye fara badan oo dila leh oo wax badan leh oo yacni sheegiya waxyaabaha ciidamo la kala haysto iyo ciidamo la kala helayo marka waxaasoo dhan sulka ku haya ayay warameen laakiin xalkii markii aan raadinay waxaanu markaa go-aan ku gaadhnay koy si ku meel gaara inaanu bedelo guddoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka dhanka nabadgelyada madaxa samafalka iyo taliyaha saldhiga intaa xal baanu aragnay waxaanaanu isli waa wixii nabadayntu ku dhacaysay ee dadka cabashadiisu ay u badnayd intaa aad isbeddelka samayseen maamulkii sida aad sheegtay dadku ka cawdeen aada meeshii ka bedesheen maamul kale oo aada usoo magacowdeen ma isbedeshay rabshadii magaalada ka jirtay mise weli xiisadii way ka taagan tahay marka wallahi horta waxaan ka xumahay waxaan maqlayaa hadda waxaa dhacay niman un kolley degmada si uga tirsano dadka qaarkii ay leeyihiin ilaa hadda ma hubiya waxay ka tirsan yihiin ciidankii urursanaay aan rumeyn aanu qaranayno ayaa tegay meel magaalada ka yara baxsanoo dhanka buufowa ayay baabuur galeen baabuurkaas nin maamulka janaale ka tirsan baa lahaa waa la dhaawacay iyo laskariana waa la dhaawacay oo isaga taartaaha iyaga laftigoodii malaha ciidankii qaranka iyo maamulkii degmada aanu magacabanay baa ku baxay sia lay sheegaya hadda ilaa hadda anuma caddayn karay waxaa leeyahay dhimashaa dhacday halkaana iska horimaad baa ka dhaco marka ay sheegeen madaxa liya oo ciidanka qabqabta kolley halkaana dagaal baa ka dhacay oo dad baa ku dhintay baa laleeyahay laakiin waxyaabahaasi waa warar uun hadda soo gaarayo oo aanan xaqiiq ahaan haddii wax ka soo noqdaan aan ka cudur daaranayo inahaasaan maqlaya lakiin wax kala moog waatay marka ma iska horimaadku wuxuu udhexeeyaa maamulka cusub ee aad samayseen iyo maamulkii xilka laga qaaday dadka qaar baa waxay leeyihiin ninkii guddoomiyaha degmada ahaa oo layleeyahay dee sida uu cuskanayo iyo awoodda uu sheeganayo anugu ma garanayo waayo qof maamula bu ah qof maamulana xilka haddii la waa laga qaadi karaa kuma doodi karo xilkii anaa haysta cid kalena uguma doodi karta annaga xilkii ugu haya waayo dadkaas iyo isaguba waxay uun mas-uul ka noqonayaan dhibaatada dambe ee dhacdo waxa uu leeyahay ba la yidhi xilka lagama bedeli karo sababta ma garan karo waa suurtagal waana tuhunsanahay inuu isagu li ku leeyahy laakiin ma hubno baaditaan baanu ku samaynaynaa meeshu dee tacab baa la gelinayaa maaha meel in dadku isku dila la doonayana maaha in meel lagu kala qaybsamo la doonayana maaha sideedabana anagu amni daro iyo maxaan ku yidhaahdaa dad micno daro u dhintay iyo dad iska hor yimaaday iyo waxaa diyaarumani meeshaasna ciidamada joogaa dee kulligood kolleyba uun maamul ahaan anaga wixii naga khuseeya waa ku camarray inay amniga sugaan dadkana ilaaliyaan oo dadka la kala ilaaliyo dadka nafahooda la kala badbaadiyo marka wasiir miyaanay idinla habooneyn maadaama oo wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha aad tahay wasaaraddii intaad arrintan wakti intaasi ka badan aad gelisaan magaalada dadkii u kuur gashaan halka ay sartu ka qurmaysa inaad idinku xalisaan ma wuxun bay noqonaysaa xalku in maalin walba maamul laga bedelo hadhowna ay rabshaduhu iska sii socdaan horta maya marka hore taare wax rabshadoo iska sii socda lama ogolo marka labaadna si safarkaanaan xukumin oo waktigii unbaa waktigii safarka aan ugu talagallo unbaa naga soo koobnay manaanaan filaynin hadda in sidan oo kale dhacdo dadka markii aanu shucuurtooda eegnay iyo dadkii meesha taagnaayo runtii dad soo dhaweeyey bay ahaayeen anagu waxaanu gaadh midda kale anigu wasaaradda arrimaha gudaha iyo dee ayaan ka socday waxana waa maamul hoose oo degmo oo weliba sabab lagu farageliya ay meesha taallay waxaanay noqonaysaa sidaad sheegayso dee inaanu isbedbedelku micno badan samaynaynin haddii aan runtii wixii laga midho dhalin oo aan awood badan la gelin oo aan laga daba tegin taana hadda waxaabay noqonaysaaba in si dhaba wixii maaragtay hadda ka dambeeya ee kolley kuwan ugu horeeyaan in loo tijaabiyo oo loo hirgeliyo oo wixii caqabadahee kasta laga suuliyo kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliya jaamac maxamed axmed jaamac oday oo khadka telefoonka iigu warramaya halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee v o a